waagaag dhegaystayaal mar kale ayaann dhammaantiinba fiido calo wanaagsan sidii aad ku dhegaysateen idaacaddii shalay toole waxaana waraysi la yeelanay agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo sheegay inay jiraan cusbitaallo ka dhisan dhul dowladeed balse si gaara loogu shaqaysto haddaba cusbitaallada uu magacaabay waxaa ka mid a cusbitaalka yaardimeeli oo ay dhistay hay-adda turkiya agaasimaha wasaaradda caafimaadka doctor cabdilaahi xaasho oo arrintaasi ka hadlayay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa isbitaalkana lagleeya yaardameli oo isagu badda ku yaalla oo ku fadhiya dhul aan caadi ahayn waxaa ku fadhiya niman hooleena yaardameli waxay leedahay waa la ishiiyey si private ah oo dan gaara bay ugu shaqaysataa dadka lacag bay ka qaadaa dhulka dawladda iskale dhismaha waxaa laga soo ururiya dadka turkiga dad muxsiniinaa bixiyey saasaa lagu qalabeeyey waana isbitaal si shaksiya loogu shaqaysto dawladdana xiriir lama laha heshiis lama laha in badan oo wasaaradda u yeertayna waa ka dhaga adeegeen
haddaba dhegaystayaal waxaa noo suurto gashay inaan waraysanno isuduwaha cusbitaalka yaardimeeli ee soomaaliya imre jitil waxaana ugu warramay nuur bukhaari waxaana dhegaystayaal waraysiga inoo soo koobi doona nuur bukhaari iyo weliba cabdiqaadir samakaab iyadoo su-aasha ugu horreysa ee isuduwaha uu weydiiye nuurna ay tahay waktiga ay cusbitaal ka bilaabeen
walaal go-aanka dhismaha isbitaalkan waxaan qaadanay intii lagu guda jiray sannadkii laba kun kow iyo tobankii isla sannadkaas aasaaska dhismaha ayaan bilownay waxaan soo dhammaynay sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii rasmi ahaanna wuxuu isbitaalka u shaqa bilaabay sannadkii laba kun toddoba iyo tobankii isbitaalkan adeeg nuuce ah ayuu siiyaa dadka soomaalida
isbitaalkan yardameeli dadka soomaaliyeed wuxuu u qabtaa adeegyo ay ka mid yihiin qaybta cudurrada haweenka ee ginekolojiga qaliinka guud qaybta cudurrada guud qaybta wadnaha waxaan kaloo qabannaa xaaladaha degdega ah adeegyada shaybaarka qaliinada maskaxda waxaan kaloo leenahay qaybta emerjensiga xaaladaha halista ah iyo adeegyo kale waxaan jecelnahay inaan intaasi ku daro inaanan ka hay-ad ahaan aanan intaas ku ekayn ee aan guud ahaan meel walba oo ay soomaalida degto ilaa kenya ilaa etoobiya iyo jabuuti aan ka howlgalno oo howlo aan ka qabanno waxaana ka mid ah mashaariicda aan fulinno qoysas masaakiin ah oo aan lacago u dirno ceelal aan qodnay waxaa jira mashaariicda afurinta ramadaanka mashaariicda udxiyada ciidul adxa mashruuca agoonta iyo mashaariic kale mudane imre waxaa dhici karta inaad maqashay shalay waxaan waraysanay agaasimaha wasaaradda caafimaadka cabdulaahi xaashi kaasoo sheegay in isbitaalkiina yaardim eeli dhulka uu ku yaallo ay dowladda leedahay qalabkan ay baxsheen dad muxsiniin ah idinkuna aadan bixin adeeg dadweyne taasi maxaad uga jawaabaysaa
marka hore hadalka mudane cabdulaahi xaashi aad baan uga xumaanay waxaan leeyahay ma habboona in qof muslim ah uu walaalkiis oo muslim ah uu ku been abuurto malaha cabdulaahi xaashi kama warqabo laakiin waxaa jira brotokool qaran oo noo dhexeeya annaga iyo wasaaradda caafimaadka kaasoo qeexaya isbitaalka sidee buu u shaqayn doonaa shuruudaha shaqada sidee bay noqon doonaan heshiiskaasi iyo mowduucanna waa wax cad marka walaalkay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka mudane cabdulaahi xaashi inuu sidaas u hadlo aad bay noo taabatay waxaan hadalkaas aan gaarsiin doonnaa oo aan la qaybsan doonnaa dadka aanan looga maarmin dhanka dhulka haddii aan ka hadlo dhulkan sannadkii laba kun kow iyo tobankii markii aan soomaaliya imaanaynay ayaan waxaan dhulka ka codsannay madaxweynihii xilligaas mudane sheekh shariif isagana wuxuu la tashaday duqii magaalada ee muqdisho ee xilligaas kadibna booska uu hadda ku yaallo isbitaalka yardimeeli ayayna siiyeen waxaa intaas dheer meesha aan dhismaha ka samaynay waxay ahayd meel qashinqub ah oo qashinka lagu shubi jiray balse ilaah mahadii dhismo qurux badan ayaan ka dhisnay arrinka kale oo aan raba inaan ka hadlo ayaa ah shalay mudane cabdulaahi xaashi wuxuu sheegay in isbitaalka yardimeeli uu yahay isbitaal ganacsi waxaan leeyahay isbitaalka yardimeeli ma ahan isbitaal u furan ganacsi waxaa jira heshiis u dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda yardimeeli iyo hay-adda manhal lacagta aan halkan ka samayno waxay ku laabataa isbitaalka yardimeeli oo u shaqeeya shacabka soomaaliyeed tusaale ahaan qarashka nooga baxa korontada bishiiba waa labaatan kun oo dollar waxaa kale oo tusaale wanaagsan ah inay halkan ka shaqeeyaan boqol iyo siddeetan qof oo soomaali ah mar kasta oo aan kor u sii kacno adeegyada way sii ballaaranayaan marka annaga lacagaha naga soo gala dadka soomaaliyeed uma dirno turkiga ee waxaan kuu sheegayaa in lacagaha ka yimaada turkiga aan ku bixinno gudaha soomaaliya wixii caddaymo ah iyo dukumentiyo ahna dhammaan waxay ku cad yihiin bangiyada waan gartay waxa kale oo uu agaasime cabdulaahi xaashi idinku eedeeyey in qalabka isbitaalka ee dad muxsiniin ah oo turki ah ay idin siiyeen arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa
cabdulaahi xaashi hadalladiisa ma dhammaystirna dhammaan qalabka isbitaalka yardimeeli waxaa turkiga ka soo dirtay hay-adda yardimeeli waxaa gacan nagu siiyey hay-adaha shaqo wadaagta aan nahay sida tika maadaama aan nahay isbitaal qalabkaasi nama kaafin marka si tartiib tartiib ah ayaan muddada uu isbitaal ku shaqaynayay u keenaynay wixii kale ee qalab ah oo aan u baahnayn weli inta naga dhiman waan keeni doonnaa haddii uu ilaahay idmo ugu dambayntii iskuduwaha hay-adda yaardimeeli ee soomaaliya imre jitiin waxa uu ii sheegay in ay safaaradda turkiga iyo dowladda turkiga ku wargeliyeen eedaha uga yimid agaasimaha wasaaradda caafimaadka balse ay diyaar u yihiin inay sii wadaan u adeegidda dadka soomaaliyeed oo uu sheegay inay soo bilaabeen xilligii abaartii darnayd ee soomaaliya ku habsatay labada kun koob iyo tobankii hadafka ay ka leeyihiin shaqada ay hadda ka wadaan soomaaliya ayuu ku sheegay
hadafkeenna ugu dambeeya waa inaan caawinno walaalaheenna soomaaliyeed ee dulman ee dhibaataysan
dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa istuwaha cusbitaalka yaardimeeli ee magaalada muqdisho imre jitiil oo u waramayey nuur xasan nuur waxaana waraysiga turjumaadiisa oo waraysigu ahaa luqadda turkiga si wada jira inoogu soo tebinaya nuur bukhaari iyo weliba cabdiqaadir samakaab